ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bare dhegeysaneysaan saaxib yaalaal ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo hal aalaba si toos aad uga dhegeystaan oona aad ogala socotaan idaacadda star f m saaxiibayaal bal markan wargeyska aan soo qabto wargeyska the standard iyo sidoo kale wargeyska kale daily nation waxyaalahay qodobada markaas ugu weyne dabcan ay soo dhigaan ama ay waga hore ciwaan kaga soo qoraan ama kaga dhigaan dhegeystayaal halka qeybaha dambe fursadaha usii dhegeystayaashaas ay kusoo kaakaceen kuwa biriseen maqalka idaacadda aalaba yuusuf bakat ayaa dhegeystayaal xubinta wargeysadii nala socodsiya dhegeystayaal markan wargeyska gacanteeda ku jira waa wargeyska destanade waxaa saaka halkan faraha ama foodahaas kula jiraan xukuumadda iyo sidoo kale garsoorka dhegeystayaal hadal mar uu kasoo yeeray madaxweynaha ayaa sidoo kale faallo laga bixiyey sidoo kalena warbixin ay kasoo saartay gabadha garsoorka u weyn oo lagu magacaabo waa gabadha madaxa cadaalada dhegeystayaal chief justice mada come waxay halkan sheegaysaa in ay hadda wargelinayso sidoo kalena xasuusinayso sii adkeynayso xiriirka ama sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya garsoorka iyo weliba xaakinada waxay leedahay waa ina markaas si hufan si cadaalad iyo sidoo kale madax banaani ay maxkamadaha ku shaqeeyaan sidoo kale looga cadaalad falo iyadoo ee markaas xubin ama qeyb ay ka tahay madax banaanida dhegeystayaal ee garsoorka in ay sidoo kale la tixraaco sidoo kale la fiiriyo dastuuriga waxa uu qorayo ayna ku buuriso dhammaan garsoorada dalka dabcan iyo weliba maxkamadaha dalka inay markaas shaqadooda waajibaadka ay gutaan sidoo kalena cabsi iyo weliba xasho aysan sameynin hadallada meelaha kale uga imaanayo hadalkan ayaa imaada dhegeysta kasoo yeeray mada come kadib markii madaxweynaha uu sheegay in shakhsiyaadka garsoorka ka tirsan ay doonayaan in carqaladeeyaan hanaanka ay markaasi ku dooneyso kenya kuwanza inay mashruuca horumarineed ee deegaanada iyo wadanka markaasi ka feliso kuwaasoo ay loo adeegsanayo sidoo kalena la musuq maasuqayo ama dabcan la musuq maasuqayo ayuu ku sheegay madaxweynaha inay markaasi doonayaan in wax walba is hor istaagaan tani kama aqbalayno tani kama yeelayno waxaa sidaas yiri madaxweynaha dalka william ruuto hadda madaxweynaha waxa uu markan uu leeyahay wixii aan rabnay inaan markaasi daafurno guryaha qiimaha jaban dhegeystayaal oo qiimo jaban lagu heli karayo oo sidoo kale ay soo hindiseen ama sidoo kale soo qorsheeyeen soo hagaajiyeen injineerada dalka dhegeystayaal oo markaas laga doonayo in laga dhiso olkalaaw laakiin maxay kugu turan tahay wuxuu leeyahay maxkamadda ayaabaan ka dhaqaaqi la-nahay oo wax walbo markaas noo sheegaysaa sida wax ku qaban laheen iyo sababtiba halkan wax looga fulinayo iyo danaha taasi waa mid markaas iyadoo loo xilsaaraah waa dabcan waa su-aalaha waa mid markaas doonayso inay ku hor istaagto qorshaheennu oo markaas aan ku horumarin lahayn waxa aan rabnaa hadda inaan qorshaheennu aan wadanno oo mashruuceyna aan sii ballaarino sii wadanno anigoo uga faa-iideynayno brogaraamkan ee dadka shacabka waa la socotaan waa tii haddi xitaa ay ka soo horjeesteen arrimaha caymiska caafimaadka ee n h i f ma aha kow iyo laba iyo saddex waxyaalo fara badan ayaan u dulqaadanay ma aha laakiin markan waxaan ogaanay in shakhsiyaad ay gadaal ka riixayaan oo sidoo kale la musuq maasuqaya garsoorka tani ma aha waa layskaga dawaymaan doonaa hadalladaasi waxaa jeediyey madaxweynaha dalka william ruuto hadalkan madaxweynaha ayaa dhegeystayaal aada markaasi loo hadlayaa kadib waxaa markaasi laisku qabanaya sanad iyo bar ama sanad iyo waxa bilooyin markaas u dhammaaday madaxweynaha iyo weliba waqtii markaasi doorashada oo dabcan waqtii markaasi la dhaarinayay raalli ahaada la dhaarinayay hadaladii markaasi uu ka dhawaaqay sheegana in markaasi aan la faragelin doonin hay-adaha madaxa bannaan sida waaxda dambi baarista waaxda dacwo soo ogidda waaxda garsoorka dhegeystayaal iyo waaxda la dagaalanka musuq maasuqa dhegeystayaal waaxda sidoo kale canshuuraha dalka ee k r a kuwaasoo sheegay inay markaasi horaan la adeegsan jiray loona isticmaali jiray waddo qaldan dhegeystay laakiin hadda waxaa markaasi leeyahay in asaga nafsadiisa uu dib ugu soo noqday waa garsoorka markan ayaa dabcan leeyahay sidee dabcan gambar gaaban iskugu fadhiinsan doonaan labada dabcan waa dhanka madaxweynaha dhanka madaxtooyada iyo sidoo kale dhanka garsoorka dhegeystayaal hadaladan ayaa markaasi wargeyska iyo sidoo kale labada wargeys ay aada uga faalloonayaan sida wargeyska boggiisa afraad oo kaga qorayo arrintan waa mid markaasi wakiilada qareenada dhegeystayaal garsoorka siyaasiyiinta sidoo kale diimaha ay aada markaas u dhaleecinayaan hadallada markaasi kasoo yeeray madaxweynaha ee ku aadan dhanka iyo qaabka markaasi dabcan oo la macaamilay garsoorka dhegeystayaal uuna markaasi ku sheegay inay tahay kuwa la musuq maasuqayo sida wargeyska boggiisa afraad uu qoray wargeyska the standard wargeyska waxa uu sidoo kale qorayaa dhegeystayaal ilaa iyo macalimiin gaaraya koob iyo labaatan kun oo junior secondary school waa aan macalimiinta dhegeystalo waliba kuwa markaas u jega intaan oo markaas sida rasmiga ee dowladda markaas uusan u aqoonsanin macnaha dhegeystayaal waa kuwa tababarka markaas ku jiray ayaa hadda waxay leeyihiin in ay qalabkooda iska dhigi doonaan haddii dowladda ay tixgelinin sidoo kalena ay shaqaalaysanin inta la gaarin dhegeystayaal axadda soo socoto sida ay sheegeen oo kuwa waa dabcan sida wargeyska bogiisa labaad uu qorayo wargeyska the standard wargeyska ayaa faahfaahin markaasi kaga bixiyey waxyaalaha ay dalbanayaan iyo waxay markaasi qorshahoodu yahay waxay markaasi sheegeen in jaamacadaha iyo kolejyada ay kasoo baxeen sidoo kalena ay hadda iskuullada ay joogaan waana tirada gaaraysa ilaa iyo koob iyo labaatan kun oo macalimiin ah oo ah markaasi kuwa dabcan takhasuska la doonaya inay kusii siyaasadaan iskuullada waxay sheegeen in muddo ay joogeen haddana ay dalbanayaan inay warqadahooda markaasi la siiyo oo ku aadan shaqada permanent and passionable legistal employment tan markaasi qofka shaqo warqadiisa shaqada si toosa oo markaasi hananka ugu wareegayo aysan ahayn mid ay hadda sida ay ku jiraan ay kaga baxaan low haddii taasi waa low haddii taasi ay sameyn waayaan waxay sheegteen ama ay sheegeen inay iskaga bixi doonaan oo sidoo kale howlahooda kale iska qabsan doonaan oo sidoo kale dabcan ku mashquuli jirin ama isku mashquuli doonin howlaha ay markaasi iminkan ay kaga soo jeedeen waxay markaasi sheegeen in hadda waxaa dowladda dhegeystayaal ee nafsadeeda ay aada iminkan culeys uga taagan tahay dhanka iskuullada junior secondary school manajka cusub ee c b c iyadoo macalimiin aada u tiro badan looga baahan yahay sidoo kalena dowladda sheegtay in macalimiinta markaasi aada dabcan loo shaqaalaysiin doono si baahiyada iskuullada qaar iyo kountida qaar loo daboola dhegeysta sida uu wargeyska saaka uu qorayo wargeyska bogiisa labaad dhegeystayaal ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa asagana markaasi ka hadlay dhanka garsoorka iyo sidoo kale madaxweynaha waxa uu leeyahay waxaan soo jeedinayaa in garsoorka dalka ay markaasi ay awood yeeshaan oo sidoo kale taagnaadaan difaacaanna ee xuquuqda dadka iyo sidoo kale madax banaanida dalka waxuu leeyahay tani waa shaq dabcan waa waa the rule of law tan waa tan qeybta markaasi lagu hano lagu hagaro sharciga dalka iyo weliba qaynuunka dastuuriga dalka waxaan aaminsanahay in tani markaasi go-aankooda aysan ahayn i trust inay markaasi ogolaan garsoorka go-aanka markaasi ay qaataan dabcan ruto tentrums dhegeystayaal waa sida uu raila u sheegayo waxa uu leeyahay raila inay markaasi dabcan walaac walaaca iyo sidoo kale handadaada iyo howlo aan loo joogin in markaas isan laga dhegeysanin ruto ay garsoorka ay tilaabadooda sharciga markaas ay qaadaan oo ay ka gudbaan howlaha ruto u wato tani waxaan ka subadkoreyn ku taageerayaa garsoorka in sidoo kale wax walbo oo baalmarsan dastuurka iyo sidoo kale dadka faa'iidaysan ugu jirin inayba ka hor imaadaan sida wargeyska wasaaka isagana qorayo tani wuxuu markaan raila ku difaacay dhanka garsoorka raila ayaa horaan dhaliilo u jeedin jiray garsoorka sidoo kale kula dhililay inay markaas la safan yihiin sidoo kale la socdaan madaxweynaha oo ay markaas wax waliba u qabanayaan mise u fulinayaan iyadoo danaha danahooda keli ay ku fiirsanayaan marka laakiin waxau mar kale taageeraya garsoorka horaanna raila asaga ayaa markaasi dabcan sheegay inuusan wax kalsooni iyo aaminaad uusan ku qabin garsoorka kuwaasoo uu ku sheegay in ay dabcan ay faragelin markaasi ka jirto goobtaasi iskuullada naasir dabcan e c d ga waa iskuullada hoose ee e c d ga ee hadda markaasi kountida magabanayaasha ay maamulaan ayaa hadda dagaal xoogan ka jira dhegeystayaal kadib markii qorshe lasoo jeediyey lagu sheegay in markaasi lagu hago dabcan ama dowladda ay hagto ee sidoo kalena qarashaadkii macalimiinta waxaas isku dabarido laakiin markan waxaa laisweydiinaya maxay tahay sababta markaasi u dagaalayaan gabanayaasha ee ku aadan marka lasoo hadal qaaday iskuullada dabcan ee e c d ga waa kuwa naasiriga dhegeystayaal inay hadda markaasi qorshahooda dabcan loo wareejiyo qaybta markaasi management of early childhood and development center oo nairobi xarunteeda dhegeysta sida wargeyska bogiisa sideed iyo tobanaad uu qorayo tani ayaa dood ayadana markaasi ka taagan oo halka qaybta wargeyska bogiisa sideed iyo tobanaad ka akhrisan karaysaan dhegeystayaal waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baray dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal cod star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa waa tahay wasaaradda maaliyadda waxaa iyadana sidaasi lacag gaaraysa ilaa iyo kow iyo soddon bilyan oo iskuullada loogu talagalay national treasury wasiirka ayaa lacag gaaraysa kow iyo soddon dhibic saddex bilyan iskuullada loogu talagalay inta iskuulladan la furay isbuuca soo socda dhegeystayaal waxaana markaasi la sheegaya in free primary education program oo markaasi loogu talagalay looguna qorshay lacag gaaraysa afar dhibic toddoba afar bilyan oo lacagta dalka halka toddoba dhibic lix bilyan oo markaasi tegi doonto junior secondary school capitation grand oo markaasi lagu meelmarin doono sidoo kale lagu ballaarin doono school examination and invigilation waa invigilation ayadan waxay markaasi heli doonaan lacag gaaraysa laba dhibic sideed bilyan wilfred secondary education program oo markaas isagana heli doon lacag gaaraysa lix iyo toban dhibic laba bilyan sida wasaaradda markaas ay ku kala dhegdhigtay oo u kala qaaday dhegeystayaal waxaana hadda markaas ay ku sheegtay in dabcan intaas lacagtaas lagu kabi doono baahida ee iskuullada markaasi ka jirta iyadoo horaan maamulaasha walaac fara badan ay ka muujiyeen hanaanka iyo weliba qeybta maareynta iskuullada oo hadda markaas ay ku sheegeen in lacaga idimo fara badan lagu leeyahay ayna sidoo kale sii xamili karin ama sii wadi karin ilaa markaasi lacagahaasi wax laga dhimo dhegeysta mise wax laga qabto sida wargeyska saaka wargeyska dhelination uu qorayo wargeyska boggiisa lixaad dhegeystayaal waxaa halkan noqonay madaxweyneha william ruuto ayaa maalintii shalayto wuxuu markaasi maxkamadda asagana eedeyn ugu jeeday qeybta markaasi iga hormaantay daqla aruurinta loogu talagalay dhegeystayaal canshuuraha ee house levy waa dabcan qorshaha guryeynta dhegeystayaal oo markaasi dowladda sheegtay in hal dhibic shan boqolkiiba markaasi dabcan laga jeri doono shaqaalaha dabcan dalka tan ayuu markaasi jaalangareeyey oo madaxweynaha wuxuuna markaas ku sheegay in dabcan waa highcourtka sanadkii soo dhaaf dabcan waa sanadkii aan soo kasoo gudubnay in house levy ay markaasi ku tilmaamtay mid sharci darro ah dowladda ayaa hadda markaasi ku sheegtay mid arrintan ay tahay mid la faragelinayo sidoo kalena looga horimaanayo xukuumadda qorshaheeda iyo horumarinteeda deegaanada dhegeysa sida wargeyska boggiisa lixaad uu qorayo wargeyska wargeyska daily nation bal dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan sii dhegeysa waqti yar ay noo soo haray ee shanta daqiiqa ah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas ay si toosa dhegeysta usoo beegsan kartaa oona ga qeyb qaadan kartaa idaacadda star f m suwax wanaagsan soo dhawaa ku salaamaya magacaaga halkaa ku sugan tahay asalaamu calaykum subaka wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa rashiid ibraahim bumwani heshiidow soo dhawo waa fiican walaa nabad baa lagu soo kaagay jawiga waa fiican yahay shaqo waa loo kala dareeri aad baa loo fiican yahay waan ku filaana adiga binti cadday daahir maxamuud daqaniga waxamdi gurey aada iyo aad shukran waa hagaagi xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya mar kale asagana dhegeystayaasuu mahadsan yahay iga soo wacay xaafadda sliika makuuji dhegeystayaale pumwani star f m soo dhawow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
magacayda waa deeqo ayasilaan joogo mandheera county gaar ahaan qaali ward reeqanuur application xaafadda cusuban ee barakaca biyaha webiga daawo ee la yihahda buraaqo ka waran
nabad ayaan ku barinay aad baa loo fiican yahay jawi waa degan yahay daan baa hata waaye intaan ka ahayn dhalin yar oon ka sheeganayna dawladda maanta ilaahay waadna nimcay daari abuur ayaa loo waayay lagu abuuro ebedka ayna maarkin kiilo galley abuur oo gaarto shan boqol oo shilin digirta oo sidoo kale shan boqol gaarto wax layaab ay noqotay daari badi waxaa loo abuuraya abuur la-aan qayb kale ma qaadna alxamdulilah ilaah baa mahad iskale taas ilaah ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu mahadsan yahay saaxiibkaasi asagana iga soo wacay dhegeysta dhankaas iyo mandheera xigaha kale qadka star f m suwax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxib waa ku salaamo waa nin la yidhaahdo cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera
ka waran mandheera saaka
saaka alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loo waaberistay ilaahay nabadgelyo waana si jawiga axdiisa u degan yahay haye marka gaaseedkana si wacan oo wanaagsan aan u dhegeysanayna idaacadda maqalkeedana okay waaye Mhm.
marka dhammaan dhegeystayaal star f m ku xirnay adiga yuusuf wakad oo kulli waan salaamaya saaxib shukran uu mahadsan yahay star f m suwax wanaagsan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa isaaq isyelo isaaq mursal ka waran sielo saaka isyelo wallaahi heer sare wallaahi addumaha dhib ee ma jiraan nabadaa xaafadda dhinacan bari nabadaan soo kaagacanay wax muslim dhibkiisa ma maqlin nabadaa sheegaynaa salaada masaajidka nabadaan ku aadnay waana kasoo gudoognay alxamdulilah
shukran isaaq mursal uu mahadsan yahay isagana dhankaas iyo isyelo deegaanada qaara weli aan maqlay iyagana maqlo star f m soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu subaka waan see ku baray alxamdu lilaahi tamaam soo dhawow alxamdulilah nabad baan ku baray maxamed maxamede Ah, maxamed maxamed waaye alxamdulilah nabad baan ku baray waxaan ka waaya balijo ka waran alxamdulilah nabad baan ku barin hergab hergab mooga dhib kale ma qabno waa fiican nahay alxamdulilah aada iyo aad aad iyo aad baan umahadsan nahay shukran aada buu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siiye markaa saaxiibkaasi ba dabcan dhankaas iyo banka iga soo wacay een, countiga gaarisa soo dhawow balaanbala star f m waan ku salaamayaa
alaikum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa soo jeeday ka waran
waa nabad alxamdulilah alaa balijo waay haye
ayr badanaa alxamdulilah walaa nabad barwaaqa aada iyo aad waa kaas la fiican walaal alxamdulilah nabad shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaas isagana star f m soo dhawow may maqlaysaa walaale
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam soo dhawow
Heerarka qaaliga usaha wacan wanaagsan ee rurisa guba kule najax waaye magaalada Madheera kala soo xiriiraya ka waran
maasha Allah alxamdulilah wax kastata Allah subxaana wa tacaala ugu targeliyo yaa nasaante aada iyo aad ugu horeyn dhammaan walaalayaasha Star FM waa u soo reertiralka qaaliga usaha wacan wanaagsan ee rurisa guba kuleeyahay shaqo wanaagsan oo kuleelal qaaliga aada iyo aad shukran xigaha qadka telefoonka soo dhawow
Halo, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu
Maasha Allah, waa waxaan salaam Madheera.
maama xalima ka waran
Alxamdulilah wallaahi naxariista Ilaahay aan qabnaa.
mhm dhinacaan ka barin barwaaqo iyo bashiga soomaali nin walba hortiisu ordayahay naxariis ilaahay ogyahay allah nasiyan leeyahay aamiin muslimiinta dhammaan intii codkay garanaysa kulli waxaan leeyahay asalaamu calaykum sagaalada istaa f m-na boqol iyo toban iyo afartan iyo salaam shukran waa hagaag star f m ayaa weli dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin aad ku mahadsantihiin la socodka xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal dhammaantiin aad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada dhegeystaha ugu dambe qadka telefoonkan siinaya inta warka la gaarin ee sideeda subaxnimo star f m soo dhawow waan ku salaamayaa subax wanaagsan may maqlaysaa dhegeyste asalaamucalaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu
ismaaciilo cabdi iyo mandheera ka waran
alxamdulilah tacaala boqol boqol haye aada u mahadsan yahay dhegeystayaasha qadka telefoonka saaxib yaal dhegeysta u dambeeyey shukran dhammaantiin ahlan wa sahlan wa marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee januari ama janaayo sanada labada kun afar iyo labaatanka maalin khamiis ah dhegeystayaal khamiis waliba barnaamijka idaacadda star f m ayaad oga barateen arrimaha iyo xaaladaha guud ee kaga baxa star f m waa xaala- waa xaaladaha arrimaha qoyska oo inta badan diiradda ku saarno kaga hadalno kaga gorfeyno dhegeystayaal xaaladaha guud ee markaasi qoyska ka dhex taagan qaabka loo xalin lahaa qaabka laiskugu qalbi wanaajin lahaa iyo qaabkii dhexdooda muxabo iyo jeceyl dhexdooda loo dhexdhigi lahaa dhegeystayaal oo umtaasoo keliya arrimaha aan nooga gol leenahay iyadoo dhegeystayaasha inta badan aanay fursadaha siino si ay arrintan oga doodaan sidoo kalena cid waliba aragtideeda fikirkeeda oga dhibato qoyska markay maato qod- iyo qodobka markaan usoo bandhigno haddaba dhegeystayaal waxyaalaha fara badan ayaan diiradda saari doonaa eegi doonaa isla gorfeyn doonaa isla feerin doonaa adigana qeybta dambe fursadda kuu siin doona bal waxa kaaga bixi iyo waxaa ku darsan karto iyo weliba sidaa u aragto ayaa markaasi kaga dhiban kartaa qodobka dooda dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeed waxaad naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale mumbaasi magaala xebeedka aad ku sugan tahay waa hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada faafi tanaarifa masalaal aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic ha- hal haddii aad wajeer iyo habasweyne aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad mandheera baled xawsuufta baniisa raamo lafi aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay muqdisho idaacaduhu bahwadaagtu nahay sagaashan toddoba dhibic cibir isyeelo balaan balaan meeru madow gaashina waxay naga dhegeysanaysaan hal ibar laba dhibic saddex mastaabid nimoyaale xuduudda dhankaas ethoobiya oo sideetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m c o k iyo applicationka abka halkaasaad sidoo kasoo degsan kartaa kanana socon kartaa barnaamijka sida tooska waqtigan hadda kula hadlay saacaddan ilbiriqsigan aada uga dhegeysan karaysaa dhegeysaa kali soo dayso wuxuuna kaaga baahan yahay qadka ama internetka dhegeyste waa hagaag barnaamijka alaaba waxay niila socodsiiyaan iidahdiya anigu ah yuusuf bakat adigana fursaddan kuu siiyaa qeybta dambe laakiin markan waxaan wada fiirin doonaa ama wada eegi doonaa bal waxaan doonayno inaan ka hadalno dhegeystayaal oo ah in markaasi qeyb dabcan ka qeyb qaadasho qofka sida uga qeyb qaadan karto ama uga qeyb qaadan inuu kordhiyo jaceylka labada qof ay isku qeybi karaan ama qofka qofka sida uga go-an tahay hadday gabadha tahay iyo haddee sidoo kale ninka u tahay qaabkan looga dabcan reerkooda ku wanaajin karayaan sidoo kale ku kordhin karaan muxabada ay labada qof qoyska iyo caruurtooda iyo ayaga dhammaan ay ku wada xasilin karaan dhegeystaal buuq la-aan qaali la-aan isfahan keliya arrinta ku salaysan dhegeyste bal qodobadaasi ayaan eegi doonaa dhegeystayaal iyo waxa hadda markaas u diidayo iyadoo la isfahmi karo iyadoo isla jaan qaadi karo iyadoo wax waliba cid wax walbo qaldan la sixi karo la hagaajin karo sidoo kale laga gudbi karo caqabadahaasi ayaa hadda waxaa taagan inay dabcan noqotoba in la isfahmi waayo marka koowaadba oo ay dood iyo qayli iyo buuq ay ka bilaabato qoyska dhexdooda arrimahaasi ayaan doonaynaa dhegeystayaal bal xalkooda iyo tallaabada looga bixi karo iyo waxa la gudboon qofka shaksiga markuu reerka uu yeesho ama reerka markuu maamulayo ama reerka markuu gacanta ku mise reerka markay gabar la xiriirto mise ninka markuu gabadha ama gabadha markay nin la xiriiro oo noocyo kala duwan dabeecado kala duwan ayaa markaasi markan loo tilmaamaya loo sheegayaa tillaabada ugu habboon saxda ah uu qaadi karo si ay reerkiisa buuq u gelin si reerkiisa dhibaato iyo qallaase iyo weliba kala fog iyo kala dhantaal reerka aysan ugu imaanin dhegeysa keliya lagu xallin karo laguna midayn karo laguna sixi karo laguna horumarin karo qoyska dhegeysta taasi ayaan barnaamijka saaka diirada ku saari doonaa dhegeystayaal barnaamijka haddaba waxaan fiirin doonaa dhegeysta damqashadu ee qofkuu fahmi karo qofka dareenka labada qof ee damqashadu labada qof in laisku damqado ama laba qof ama gabadhan inay ninka fahanto sidoo kale ninka inuu markaasi gabadha fahmo waa laba markaasi muhiimadda ugu weyn oo aan dirada koob kaga bilaabi doono dhegeysa mararka qaar waxaa dhacdaa in walaalka inuu markaasi fududaysto amba uusan muhiimadda weynsiinin waxyaabaha sababta u ah in markaasi xaaskiisa murugooto ama ay dhaawici karayso dareenkeeda haddaba waa murugada tan markaasi looga baahayay ninka marka hore inuu fahmo haddii uu ka fog yahay iyo haddii uu la joogaba inay markaas iskusi u sii noqoto dhegeyste mararka qaar xitaa hadalka ayaa lagu kala dareemaa iyo weliba ficilka ay celinayso iyo weliba aragtideeda dhegeystayaal taasi oo qofka laga doonaya in uu muujiyo in dareenka qofka ninka ragga ah inuu gabadhiisa marka hore fahmo bal siday xaaladeeda tahay murugada iyo qofka oo markaasi murugada nafsadeeda baabi-iso jirka laga dareemi kara dhegeysta waa waxaa keliya qofka laga dareemi karo jirkiisa isbedeli karo dhegeyste haddii qofka uu faraxsanaa koow wuu isbedelaya dabeecad kale ayuu la soo baxayaa oo wuxuu noqonayaa qof markaasi aamusan oo sidoo kale doonaya inuu hadlo wuxuu sidoo kale qofku isku bedeli karaa haddii markaasi qoyska ay murugo lasoo daristo waa gabadha dhanka gabadha dhegeysa laga hadlaye waxay noqon karaysaa in isheeda ama indheheeda laga fahmo gabadha mise in dhabanaheeda laga fahmo mise in jirkeeda laga fahmo markaasi hoosu dhaco waxaa sidoo kale kamid a dhegeysa markuu qofka murugada hayo ama ay haysato waxaa kamid a qofka inuu haraad iyo daal ahaan uu ka muuqdo ama uu ka muuqdabcan ka muuqato taasi ayaa sababi karta iyo sidoo kale qofka oo asagana markaasi ku dadaalin nadaafadiisa hadday tahay dharka iska bedelka hadday tahay timaha hadday tahay cadayga iyo hadday tahay sida kale waa qof markaasi inta badan wax ku taagan oo aada u walwalsan aada u fikiraya dhegeystayaal murugada ninka ayaa markaas inta badan lagu tilmaamay loo kala dhigdhigay qaabka ugu habboon uu qofka ku dareemi karo dhegeystayaal isla sidoo kale waxaa laleeyahay isla gabadha ayadan way dareemi kartaa marka hore waxaa leeyahay waxaa ka dhumaysa apititeka ninka haddii markaasi cuntadii uu cuni jiray ay aragto iyo sidoo kale soo in badan isla dabcan aada u fikirayo ama sidoo kale meel indhaha ku taagayo ama sidoo kale markii wax loo sheego meelo kale markaasi maxaa tiri ama hadalka kusoo celinayo aan fahmaynin waxaa markaasi noqon kartaa in markaas meel laga haysto ayadaa markaas looga fadhiyaa inay markale fahanto oo ay markaas la sheekaysto oo ay dejiso oo sidoo kalena ay markaasi wax tala tusaale ay markaasi siiso si ay buuq qaalida oga yaraato taasina ayadana waa fahamkeeda qofka laga doonaya dareen ahaan markay imaato in laba qof ay isku fahmi karayaan dhegeystayaal murugada waa tan ugu fudud oo qofka uu iyo sidoo kale dhaawaca oo markaa li- qofka soo gaaro ay la- markaas lagu xallin karo ama sidoo kale lagu fudayn karo inta badanna waxaa sii dheer dhegeystaan marka imaato dhaawaca oo laga yaaba qofka inuu laakiin raalli uu kaa noqday laakiin ay weli u- urkutaalo qofka shakhsi uu ku noqdo dhegeyste haddaba habka warkaas ugu wanaagsan ee xaa- ee dabcan ee aadka ee xaaskaaga ugu dhowri karayso inaad markaasi daawato ayadoo markaasi xaa- xaalado adag ay ku jirto waa dareen xumida ninka ragga ku keeni karayso oo markaas ay dareemi kare in- ama ay dareemi karto in qofkan uusan wax fa- uu- aysan uu ka fahmi karin nolosheeda xaaska waxay markaasi noqonaysaa inay dhaawaceeda markaasi dhowreyto ama dhaawaca qofka dareenkeeda waxa ay tahay adiga oo marka hore koowaad u noqdo mid markaasi damqada ama u damqada oo naxariista misna caawiya oo haddii ay markaasi ay gefto oo ay markaasi dhaleecayn balse ay garab istaag weyn ama ay kaa hesho waayo maba jiro qof markaasi aan gefaynin dabcan ama gef aan ka dhicin sidaa awgeed waa in markaas ay iska xi- markaas iska tix- eh, tax- waa- markaas waa inuu ka taxadaraa hadallada qaar iyo weliba dhibaatada iyo weliba waxa welwalka markaasi keeni karo murjin karana qofka muujisana waxa ay markaasi ku liidato waxyaalaha taasi waxay dhaawici karaysaa dareenka gacalisadaada mise gabadha dareenkaada ama jeceylkaada mise wax gabadha mataanadaad tihiin mise gabadha caruurta ku hayso hooyada caruurtaada waana waxyaabaha soo daadiya in qofka guriga uu ka burburo ama gabadha ay guriga banacdaba dhegeyste maxaa yeelay mar waliba waa shaki badan tahay mar waliba waa dareen badan tahay mar waliba waa eed badan tahay mar waliba waa cay badan tahay mar waliba dabcan ma jirto mar aad markaasi qofka uga mahad celinayso oona u sheeganayso qofka mahadiisa ama nahaq- mandaqiisa dhegeystayaal inkastoo lagu tilmaamay qofka bini-aadanka in uusan dhamaystirnayn dhegeystayaal qaladaad fara badan ay dhici karaan qofkan qof markaasi adigaad samaysatay sidaa doontana wax walba u qaban kara ma ahan dhegeyste isla sidoo kale isla adigaasi waa qabtaa dhegeystayaal inaasan dhamaystirnayn laakiin markan waxaa leeyahay waxaa la leeyahay qof waliba siduu uu yahay ha ku tixgeliyo qof waliba sida uu- uu qofka qofka kale uu kusoo xerogashaday ama uu ku qa- uu kusoo qaabilay guriga uu ku keensaday cid waliba ha isku wado oo sidaasi ha ku wada socdaan reerka laakiin lowlaa taasi la waayo waxay markaasi noqonaysaa in markaasi cid waliba ay dhinaceeda ka duusho dhinaceeda ka cararto ilaa markii dambe labada qof ay noqoto inay isku xiisi waayaan oo ay cid waliba teeda ay ka wadato teedana ay la saxan tahay teedana ay markaas wax waliba luqunta u gelinayso dhegeysta macnaha loola jeedo in ay markii dambe go-aan iska gaarayaan gabadhina go-aan gaarayso ninkana go-aan gaarayo waxaa laisfuraya ayagooba raalli iska ah dhegeysta macnahu waa laba qof oo isku wareeray waa laba qof oon sahmaynin waa laba qof oo sidoo kale qofka qofka kale aan dejisan karin qof qof kale aan tixgelin karin qof qof kale markaasi murugada dhibaatada iyo xaaladaha iyo wax waliba qoyska lasoo darso aan fahmi karin dhegeystayaal dareenkaasi ayaa cid waliba markaasi ka maqan gabadha laga doonayo in ay markay reer yeelato ay ku beeranto halka sidoo kale ninka laga doonayo in markasoo dhugta uu ku hayo uuna fahmo qofka uusan lahayn qof uusan noqon qof dhugla qofka waxaa naga doonayaa ninka ragga inuu marka hore uu fahmi karo markay xaaladahaasi ay yihiin markay xaaladaha qaldan yihiin iyo in uu la fadhiiso la sheekaysto si ay markaasi wax ah, xog uga helo dumarka waxay ku roon yihiin xogaha markay bixinayaan ama aad doonayso in xogta aad wax walba ka hesho waa lala fadhiistaa waa lala sheekaystaa waqti dheer si waxaad arkaysaa iyadoo wax walba kuu sheegayso waxba sidoo kale aan kala qarinaynin waa markaa hadalka sheekada aad u badiso kadibna aad dareemi karayso murugadeeda iyo xaaladeeda waqtigaasi laakiin adigoo lasan la sheekaysanin adigoo waxba fahmin adigoo ha- dabcan indhaha keliya ka eegayso laga yaabaa salaan iyo gogol iyo bas inay nii dhexmarto iyo wax isii laakiin waa tan hadda markaas leeyahay waa laga marmaan in qofka uu fahmo labada qof ee markaas guriga ku wada nool wada jooga waxa caqabad u keeni karo waxa dhibaato u keeni karo iyo waxa noloshooda ay ku horumarin karayaan dhegeystayaal cid waliba dareenkeeda waa in ay gooni u wadato iyadoo eh, markaas aysan no- ahayn mid istatus ah oo is- is- dabcan mid markaas iskakeena iskakeenkuna mar ayuu dhammaadaa dhegeystayaal oo ah mid markaas joogto ah balse waxaa fiican qofka mid nafsadiisa uu baray mid nafsadiisa uu ku hagay mid nafsadiisa ugu xasilinayo gurigiisa reerkiisa si ay dhibaato iyo culayseen aysan oga imaanin ayna u gaarin labada qof dhegeyste gabadha kaalinteeda ninka kaalintiisa doorkooda labada dhinac inay ka qaataan sidii ay kaalin koowaad ay wax waliba u noqon karto qofka qofka kale sida u dareemi karo sidoo kale u fahmi karo waa sababaha laga doonayo damaqashadu waa sababaha laga doonayo fahamka in markaasi uu sii dheeraado sii fahmo dabcan fahamkana waa shayga muhiimka oo qofka qofka kale laga doonayo in uu fahmo laakiin bal ka waran labada qof oo guriga jooga haddiiba mar isfahmaynin maxaa ka dhalan kara maxaa ka imaan kara maxay noqon karta caqabadaha dhegeystayaal haddiiba reerkaasi faham laga waayo ninkii waxgarad uusan ahayn gabadhi sidoo kale waxgarad haddaysan ahayn maxaa dhacaya maxay noqon kartaa inkastoo laakiin la yiriba laba qof hadday markaas reerka wada dhisayaan meel isku wada imaanaan midkooda ayaa reerka wanaajiya reerka dhaqaa reerka wada dhegeystayaal sidaad ku maqlayseen kaga hadlaya dhegeystayaal talooyin markaas qeyb ah qa- ka qaadan karaya inay markaas ay sii kordhiso jacaylka ah ama ay sii ballaadhiso jacaylka qoyska ee xaasku markaas oo ama labada qof ay markaasi wada nool ay ku wada noolaan karaan mase ku wada joogi karayaan dhegeystayaal barnaamijka ee taasi diiradda ku saarana kaga hadlayna waa muhiim in markaasi xushmadda ay markaasi noqto aragtida koowaad iyo balow talooyinka ay xaas- xaasku iyo baninka ah kusoo gudbiso ama kusoo gudbiyaan islamarkaana waa in aad wax markaasi ah, kala wadaaj dabcan kala waa inaad markaasi kala wadaajisid oo markaasi talada aad kala qaadid guriga maxaa yeelay talada oo aad la wadaagto xaaskaaga ama talada aad la wadaagto ninkaada waxa ay markaasi qeyb weyn ka qaadan karaysaa in ay siyaado kalsooni ama sii siyaadiso kalsoonida ee xaasku amase ninka oo ay isku hayaan dhegeystayaal taasi waa tan ugu koowaad ee markaa lagu leeyahay waa inaad qadarisa qofkan ama labada qof markay isqadariyaan bal ka waran adigoo markaasi ninkaada seegaada ama qoy duqa kuu jooga ama gu- ama guriga wadaadka kuu jooga ka waran haddii aad talooyin kale iyo meelo kale aad ka reesto waxa markaas aan ku anfacayn mise aan ku qabanayn dhegeystayaal bal ka waran see noqonaysa xaaladda waa wax midka waa wax- waa wax- waa wax markaas aan iskeenaynin sidoo sidoo kale aan isqaban karin dhegeystayaal taasi ayaa hadda dabcan taasi ayaa hadda keenaysaa in xaaladda ay sii adkayso qoyska waxaa kalo oo sidoo kale adkaanaysaa in ay siyaabo kala duwan ama xaalado kale ama xeelado kala duwan oo qofka uu ku keeni karo haddii ay markaasi xishmadda ama isqadarinta dumarka haddii qadarinkaa waayana dhegeystayaal ogow waad kala dhimateen waa labada qof oo guriga ku wada nool ogow inta badan waxay markay soo caroodaan mise inta badan markay wax she- she- tabasho ay sheeganayaan wuxuu kule ninkan qadarin iyo xishmad inam- inama kama hayo maxaa tahay ilan adigay ka aragtay qofkan waxay markaas doonaysaa inaad laba markaad la sheekaysanayso aad arrimo un wax um aad kala sheekaysato waa muhiim arrimo qaar inaad kala hadasho waa muhiim inaad wax un markaas aad xitaa haddaysa adiga ku dabcan wax weyn aysan u ahayn ayada agteed wax weyn ayay ka tahay oo u aragtaa in markaas ninkeeda uu markaas ama gabadha ay aad maanta ninkeeda u wada sheekaysanayaan sidoo kale talo uu ka weydiisanayo qadarin iyo xishmad oo keliya oo markaasi ay dareemaysa in uu hayo waa nolosha iyo xaaladaha markaasi keeni kartana horumarin kartana nolosha dhegeystayaal ee qoyska arrimahaasi haddii la fududeeyo waxay noqon kartaa wax walbo inay si hufan si saxan ay wax wada socon karaan isku wada keeni karto qoyska sababtoo dhegeystayaal ee arrintaasi inta badan aad loogu soo celceliyo oo ay ugu soo noqnoqoto qoysaska mararka qaar in labada qof ay aada isku qadariyaan waana muhiimadda ee inta badan ay xaaladda reerka ee xasilin karayso waana muhiimadda koowaad ee qoyska ay si kusii ballaarin karto aragti ahaan marka laga hadlo iyo weliba talooyinka inay labada dhinac markaasi laga wada qayb qaato dhegeystayaal xushmayntu ama labada qof oo noqdo mid labada qof oo isqadariyo isxushmeeyo ama xushmadda waa tan ay meesha markaasi ku salaysanta bal ka waran haddii reerkaada ama qoyskaada ama xaaskaada aadsan marna aad qadarinaynin marna aan xushmaynaynin bal halkee xaaladda sidee noqonaysaa ogow waxay markaasi kaaga baratay iyadana markaasi kugu dhaqayso haddii mar qadarin ay kaa weyso iyadana markaas kuma qadarinayso oo kuma xushmaynayso haddii xushmadda laakiin aad tusto oo aad u ballaariso oo aad u weynayso inta badan waxay markaasi noqonaysaa iska daa xitaa adige waxay noqonaysaa xitaa gogashaada ama sariirtaada mise fadhigaada mise dhegeysta gurigaada inay dhammaan xishmad u hayso ilaan adiga wanaag ku haysaa ilaan adiga xishmad mar waliba tustaa dhegeystayaal waxay taasi ay kala leexinaysaa xaare- xaaladaha iskudhacyada xaaladaha qallafsan iyo weliba is- dabcan muranka faraha badan ee inta badan ay keento ayna fududayso haddii labada qof ay isxushmeyn waayaan dhegeystayaal qoyska xasilintiisa qoyska horumarkiisa qoyska barwa- barwaaqadiisa waxay markaasi ku qodontaa oo ku wanaagsan tahay in lais xishmeeyo xishmee gabadhaada qadari xish- oo xishmadda u ballaari oo inaad markaasi noqotaa nin markaasi wax fahmi karo oo xushmayn kara dhegeystayaal haddii marka hore lagu lahaa gabadhaada fahm oo markaasi waa inaad u damqataa ama qof noqon karaa markaasi dareenkeeda fahmi karaa xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaaladda iyo waxa markaasi tabanayso haddii adigana sidoo kale lagu dhahay haddaa ninkaada fahmi karayso oo dabcan dareenkiisa aad si dhow la socon karto maxaa kuu diida markan inaad markaasi xishmayso tii weyneed ayaa soo fahantay tan maxaa kuu diidaya oo markaas laga yaabaa inay qofka xitaa uu iska qadarin karo qofkan xishmad ahaan marka laga hadlayo qadarin ahaan waxay markaasi noqonaysaa gabadha inay isku kalsoonaato gabadha inay markaasi ay fahanto inay ninka maqaamka heerka uu ka joogo in ay ogaato ee garato waana muhiim inay ogaato gabadhaada waxaa kaloo xushmadda ka mid ah inay markaasi xaaskaaga daacad u ahaato oo aadan been aan u sheegin dhegeystayaal beentuna inta badan waa midda dhibaatada iyo xaaladaha isku keento inay markaasi reerka ay burburaan beentu waa shayga keliya wax walba dabcan ay nolosha khilaafi karayso nolosha sidoo kale ka daba imaan karto dhegeystayaal oo laga yaab burbur iyo hoog iyo hoog iyo halaag inay markaasi reerka uu ku imaado dhegeystayaal wax adigaa sabab u noqoto haddaba maxaa ka dabcan yaa dabcan kula daba taagan qofku waad ku qancin kartaa runtaada hadduu ku qaadanayo hadduusan qaadanin laakiin waxaa keliya la raadinayaa waxaa dhibaato reerkan u keeni karin dhegeyste laakiin haddaa joogtaysa ka waran dabcan xushmad been markaasi ku dheehan oo oo qofka aad markaasi been aad u sheegaysa mar waliba ama sidoo kale gabadha been um ay socoto been um ay sheegi been um maantood waxba ay shay hadal kale aysan hayin oo run isku dayin ogow beentaada marka dambe wuu fahmi doonaa waxaana markaasi kugu dhici doonta hoy hog oo dabcan hoog ayaa kugu dhici doonaa oo markii hadduu ku fahmana markii dambe wuxuu ku oran doonaa naabeenta inaga dhaaf naabeenta inaga daa beenta maxaa lagaa siiya been badana naabeen badnida been badnida been badnida been badnida been badnida markii dambe waxay noqonaysaa howsha inay sii cuslaato ay sii adkaato dhegeystayaal oo ay howlaha gacanta ay ka baxaan maxaa kuugu rafaadiyey maxaa kuugu kadeeday bal dabcan beentaadu haddii ay dhacdo inaad markaasi wax oo aad u ballan qaaddo waa inaad markaasi aada oofisaa ballantu adigoo aad markaasi isku daynin inay markaasi ka marmar dabcan marmarsiiyo aad u raadiso ballanka baxyado ballanka baxyadu dabcan inta badan ugaway kuu qabataa uga ku xisaabinaysaa dumarkana waad la socotaa shay haddaad markaasi maanta dhahdo waan kuu sameynaya waan kuu qabanaya ogow inay markaasi kuu qabanayso oo kuu xisaabinayso maalinta u qaban weyso ee laga yaaba xitaa inay ku weydiin weyso laakiin maalinta isqabataan isku dhacdaan ayaa laga yaaba inay kuusoo farfariisato ay ku dhahdo saan isaan baa idhahday sidan iyo sidan baa idhahday sidan iyo sidan baa idhahday ilaa haddana waxa kaama hayo maxaa dhacay masidan baa masidan baa masidan baa masidan baa masidan baa masidan baa masidan baa dhan bay kuu dareerinaysaa ilaa xitaa waagii aad soo guurisatay waxay hilmaamaysa ma lahan ogo maskaxdeeda waa sidaas way soo hal mar bay soo dabcan gufacaysa ama mar bay soo dabcan soo baxaysaa wixii dhan ay mar intaas ban intaasoo sane ay keedinaysay haddii markaasi wakhtiga oofinta ballantu adigoo qaadi karin haddaba u sheeg ma qaadi karay ku dheh oo u sheeg wakhtiga markay wax la helaan ku siinaya oon kuu qabanaya kuuna sameynaya kuuna oofinaya kuuna ballanqaadaya waa inaad markaasi dhahdaa intaad dhehdeed beri beri dambe xitaa haddii aad beridu wayso waa ina inta markaas ayada ku weydiin inaad u sheegto aad ku dhahdaa wax ayaan kaaga ballan qaaday wixiina maadu ii suurtagelisay waan waaye igu qaado oo waqti kale ayaan kuu sameynaya mise kuu dabcan kuu fadhiya ogow ayada intaasoo dhan waxay markaasi laga yaabaa inay xaaladeeda markaasi caada iska noqoto ay ku fahanto ay ku qadariso ila waad u sheegtay ila waxay og tahay markaas inaad maskaxda ku hayso wixii markaas ini dhexmar bal ka waran haddii aad wixii aad ballan ka qaaday oo ay ku sugayso oo ay markii shan maalmood mise bil ay ka soo wartay ay ku weydiiso oo aad tiraahdo ka waran maxaa muxuu ahaa muxuu ahaa waxaan kaaga ballan qaaday markaas waxay ogaanaysaa inaan markaasi qofka maskaxdiisa niyadiisa aabasan ku jirin oo keli aad tahay sanam oo guriga iska yaallo dhegeystayaal mise baaluun guriga lagu buufiyo iska dhex fadhiyo keliya taasi ma aha mid midda la doonayo taasi ma aha qoyska taasi ma aha reerka taasi ma aha midda markaasi jaceylka laga doonayo qoyska inuu ku waaro kuna sii socon karo dhegeystayaal waa marxaladaha lagu laga doonayo in laguna qaado laguna tilaabsado haddii markaasi la doonayo qadarin iyo xushmad in ballan reerka loo fuliyo in gabadha markaasi laga farxiyo sidoo kale gabadha waa inankeeda ayadana ka farxiso xitaa ka farxaad dabcan ninkeeda marka lagu leeyahay gabadha waa inaa ka farxiso ma aha keliya wax loo keeno ma aha wax banaanada looga iibiyo maaha waxaa keliya ku farxin karta jirkeeda sida marka quburooyinka dhanka ee takhususaadka inta badan daraasaadka ay ka sameeyeen qoyska weliba dumarka aada uga hadleen kuna sheegeen uma baahna gabadha lacag umaba dabcan uma baahna gabadheeda ninkeeda inay markaasi wax ugu qabato dabcan lacago iyo howlo kale iyo banaanada iyo waxa marka laga keena ma aha balse waxaa lagu tilmaamay mid ka mida jirkeeda dhegeystaal mise ayadoo dhan ayaa lagu tilmaamay in ay wax walba u tahay oo ay markaasi ku qaricin karto oona sidoo kale ku wadan karays dabcan u dhigi karto oo markaas laga yaaba xitaa qofka inuu markaasi mhm. waxaa kaloo sidoo kale xushmada ka mid a dhegeysta inaad hagaajiso nadaafadaada haddayda markaas ahayn x- dabcan xagga wada jirka iyo weliba xagga gogasha dhegeystayaal waana muhiimadda labada qof oo qofka qofka kale uu ku qadarinayo ku xushmanaya dhegeystayaal inay inta badan gabadha ayada si dhow iskula socoto si dhowna ay iskaga warqabto si dhowna ay markaas u fiiriso xushmadeeda ee markaasi jirkeeda dhegeystayaal haddii jirkeeda nadaafadda uu aada uga laciifo ama jirkeeda uu markaas nadaafad badneen ama jirkeeda uu sidoo kale wanaagsanayn dhegeystayaal waxay noqon karaysaa in ay markaasi xaaladda ay xumaato inay sidoo kale uu qofka uu dhibsado in qofka sidoo kale uu ka cararo taasi waa muhiim in qofka uu asagana qoyska marka imaato uu u wanaajiyo dhankaasi nadaafadda noocay waata u qaado ama uu fahan dhegeystayaal haddaba qodobka kale aan dhegeystayaal dhegeystayaasha aan markaasi ayagana u sheegi doon aan u sheegayo waxaa ka mid ah sida caadadiga ah raggu ama sida caadiga ah raggu waxay markaas u taaba dabcan u tababaran yihiin inay markaasi dhibaatada xaliyaan si ay markaasi u muujiyaan ragnimadooda balse mararka qaar waxaa dhacdaa arrin yar oo aad markaasi wax u xalin karto dhegeysi si in ay markaasi noqoto caqabad weyn kadib markii aad siin weydo waqti aad ku dhegeysato dhegeystayaal haddaba maxaa looga hadlaa marka laga hadlayo dhegeysiga oo la leeyahay waa inaad gabadhaada dhegeysataa oo waqti aad siisaa dhegeysiga faraha ama dhigaha aad u furto markay hadlayso maxaa loola jeedaa macnuhu halkan dadka aad ayay uga faalloodeen aad ayaa warbixino kala duwan looga qoray marka laga hadlayo dhegeysiga labada qoys inay markaas isfahmaan ama is-dhegeystaan haddaba haddii aan dhegeysan waayo ka waran haddii hadasho oo aan ka daba hadlo haddii hadalkeeda aan buriyo haddii wixii ay markaas sheegi lahayd oo aan ku dabagediye iyo wixii markaasi ay qabtay oo ay inta badan ay doonayso in ay gabadha kugu nafisto mararka qaar dumarka waxay jecel yihiin waxay ku nafisaan mararka qaar waxay jecel yihiin waxay qabaan in hal mar ay sheegtaan mararka qaar waxay jecel yihiin in ay markaas nas- naf- dabcan nafaas ay ku- naf- dabcan nas- nafs- nafaas ay kugu hesho si ay hal mar meel cilla ay kugu hesho markaasi ayaa loo- la arkaya ninka dulqaadkiisa heerkuu gaarayo dhegeystayaal hadda markan waxaa leeyahay ninkii dhegeysto ninkaas waa ninka guuleystay ninka waa ninka markaasi ka reeyay ninka waa ninka markaasi doonayo reerkiisa inuu baraaro barwaaqo gaaro iyo sidoo kale gabadha ninka dhegeysato oo aada u dhaa- dhag- u dhaga raariciso oo aada u dhegeysato oo soo jiidato oo si wacan u dhegeysato waxay ayadana noqonaysaa ama uu noq- eh, dabcan ay noqonaysaa gabadha markaas ugu qiimaha badan ugu wanaagsan oo ninkeeda ixtiraamayso adeecayso oo dhegeysanayso hadallada u qaar uu ka hadlay kadibna si degan u hadlayso dhegeystayaal markan waxaan ku noqonayaa dhegeystayaal marka lagu leeyahay dhegeysiga oo marka dhibaatada iyo xaaladaha dabcan xal eh, ninka inta badan sida aan kuu sheegay waxaa raggu ay markaasi u tababaran yihiin inay dhibaatada ay xaliyaan si ay u muujiyaan ragnimadooda balse mararka qaar waxaa dhacda in arrin yar oo markaasi xalin karto ama dhegeysi ee kugu filan keliya ina markaasi hel me- qayb kale markaasi ay kugu rogto laakiin waxaa inta badan la siin dabcan inta badan adkaata in ay marka qaar la siin waayo dhagaha dhagaha gabdhaha haddaba dhegeysiga waa shayga ugu muhiim ee labada qof ay xaaladooda isku dhegeysan karaan kuna xalin karaan muran hadduu jiro iyo haddii kale arrimo kale haddii la isku haysto iyadoo si degan hufan oo dhegeysi ku habboon oo qayli buuq aysan jirin inay si fiican ay wax u kala socon karaan dhegeystayaal haddaba dhegeysigan laga hadlaya dhegeystayaal waa la yaabantihin malaha waxaa laga yaabaa leeyahay see maxaan ka gabadha ka dhegeystaa haddaba markan aad dhegeyso haddii gabadha ay arrinka kugu dabcan kugu adkaato ama raalli hade waa haddii gabadha arrin ay ku- ay ku qabsato ama ay kugu qabsato ama ay wax kaaga aragto oo ka waran haddii ayadoo sheekada ay dhamaysanin ayadoo sheekada bilaama hadal iyo dood aad ka gelisa ka waran oo ay wax weliba ay ku hadasho xitaa waxaa ka fahmi weysa iyadii xitaa ay isfahmi weyso waxay ku hadashay wixii kale laakiin markan way isfahmi markay hadlayso si degan bay ku hadli adigana kadibna dhegaha u furaysaa indhaha indhaha u saaraysaa kadibna si fiican u dhegeysanaysaa madaxa ayaa loo ruuxaysaa si dhowo ayaa u soconaysaa kadibna waxay dhegeysanaysaa ama arkaysaa inaad si fiican oo qurux badan aad u dhegeysanayso kadib markay hadal bogtana adiga ayaa haddana u jawaabayaa oo si degan ayaa ula hadlaysaa kadibna ayada hadlaysaa kadibna wuu dhegeysanayaa kadib madaxa ayuu u ruuxaya kadibna si wacan ayuu u dhegeysanayaa kadibna wuu- wuu jawaab ayuu u bixinayaa kadib way asaga hadlayaa kadibna way dhegeysanaysaa asaga ayada haddana hadlaysaa kadibna wuu u dhegeysanayaa madaxa ayuu u ruuxayaa si dhow ayuu indhaha ugu taagayaa waxaa kadibna uu is- a- dabcan uu isdareensanayaa waxay ka hadlayso inay sax yihiin waxay ka hadlayso inay markaasi hadal laga soo celin karin mararka qaar haddii wixii qaldamana markaasi ku dartana wuxuu leeyahay dabcan meeshaasi hadday hadal ayaa tiri hadalkaasi ma ahayn sidaas ma ahayn sidaasaa loo dhigay sidaas ma ahayn sidaasaa loo dhigay sidaasaa loo qurxiyey sidaas ma ahayn sidaas ma ahayn sidaas inama qabato oo markaasi sidaas waa markii laga hadlaya hadallada uu dhibsado si huf- si ka duwan ayuu markaasi uga celinaya laakiin ma dhahayo waad qaldan tahay idab ma qabtid afka iguma toostaagi kartid naag la qabaa tahay gurigaadu ka ekow idab yeelo kadib waxay noqonaysaa inay iscaburto inay hadli weyso inay markaas ixtiraamkii qadarintii iyo dareenkii meesha markaas ay ka baxaan dhegeysta waana nasiib darada inta badan hablaha markaasi maanta haysato oo inta badan raggana ay kula kacaan dhegeystayaal haddaba muhiimadda laga doonaya ayaa ah dhegeysta labada qof inay isdhegeystaan waa tan ugu weyn uguna fiican uguna qiimaha badan oo reerka ay si- noqon karo mid aad wax badan uga bedeli karo haddii labada qof ay isdhegeystaan waxay noqonaysaa in laisgafin waxay noqonaysaa in laisdagaalin waxay noqonaysaa in buuq iyo dhibaato iyo weliba kala teg iyo kala carar iyo furiin oo meeshaas uusan ka imaanin iyo weliba in caruurta markaasi bayla ay noqdaan ama caruurta ay kala lumaan dabcan dhegeysta waa nasiib darada waxaasoo dhanna waxaa ka adag dhegeystaal inaad dhegeysato qofkan waa wax iska fudud waa hal maalin waa daqiiqado waa saacado yar baa laga yaabaa inaad wada hadashaan dhegeystaal waa xaaskaada waa ooridaada adigana sidoo kale waa saygaada dabcan wax saas u dhib badan maba jira haddii labada qof ay sidaas ku fahmi lahaayeen waxay noqon lahayn howsha si wacan oo hufan in wax walba ay ku dhammaan lahayd buuq iyo qayliyaysan jiri lahayn markay imaata arrimaha qoyska dhegeysta laakiin fahankii howlahaasi aad ayuu yaraadeen haddaba si aad markaas u har dabcan u hortagto caqabadaha yaryar ee laga yaabo inay markaas dhibaato weyn ay isku bedelaan waxaa muhiim ah inaad siiso wakhti aad ku dhegaysato dabcan aad ku dhegaysato cabashooyinka ay xaasku ay kuu soo jeediso waayo dumarku waxay jecel yihiin ruux tixgeliya oo dhegaysta markii ay he- dabcan ay hadlayaan taasi oo adiguna ay ku dabcan ee- ee dhaxal ku dhaxalsiin doonto ama ku dhaxalsiin karayso in aad markaasi xaaskaaga ay ku ixtiraamto oo ay ku dhegaysato marka aad wax sheegays- sheegayso bal ka waran halkan mar kale ayaa lagu leeyahay waxay noqonaysaa gabar markaasi ku tixgeliso ku ixtiraamto marka aad wax sheegayso mise marka aad marka hadal aad sheegayso keliya ma aha inuu eh, dabcan laisqabqabsado ama in wax kale laiska sheega ma aha xitaa marka kale oo arin aad markaasi fariin aad soo dirto mise xitaa markaad guriga ka baxayso waxa aad fariin aad ka tegso ogow hadalkaada way tixgelinaysa waxay leedahay yuusuf maanta asaake markuu baxay shaqo uu aadayay arrintaas hadal- hadalkaasi hadalkaas uu dhahay bal xitaa aan is- xitaa eh, waqtigan aan iska sii qabs- waqtigan aan iska sii qabsado ama xilligan aan iska samaysto ilan waa wax markaas ka- een, markaas qofka muhiim u ah kadibna wuxuu arkayaa wixii in la tixgeliyay wuu u weydiinaya markuu imaado wuxuu leeyahay ma samaysay gaariyay ma samaysay xabiibtii ma samaysay qaali ma samaysay hooyada waxaasay dabcan magacyada muhiimka ah qof kale oo qof qof walba si uga wici karo adiga kuu taala xitaa magaceeda haddaad ugu yeerato aad u- ugu yeerto ee dabcan xaliimo waxaad dhahdaa aday ku taala laakiin waa muhiim si degan oo qurux badan inaad qofka kula hadasho ilan waa gabadhaada ilan waa xaaskaada ilan waa ooridaada ilan waa caruurta hooyadooda dhegeystayaal ilan waa gabadha kuu dhaxday dhegeyste ayadoo xitaa nin kale aadi karto waa muhiimadda labada qof ee markaasi lagu tix- qofka ma- laga doonayo inuu ku tixgeliyo dhegeystayaal haddaba arrimahaasi markay imaato markan waxaa leeyahay halkan arrin muhiim ayaa ka- dabcan ka soo baxaysa haddaba aa- si aad ah uga hortag dabcan caqabadaha yaryar waa caqabadaha yaryar caqabadaha yaryar intaysan sii ballaarin ilaan waa ogta dumarka eedooda dumarka lagama kaco sheegashadooda maanta wax bay sheeganaysa xitaa haddii aad boqol u qabato laakiin adiga waxaa lagu leeyahay u samee keliya waxa markaasi reerkaada u dan ah u samee waxa qoyskaada u dan ah u samee waxa ayada nafsadeeda iyo danteeda u ah ilaan inta badan qaarkood dantooda ma garanayaan adiga ayaa markaasi mas-uul u ah reerkaasi waa inaad markaasi fahantaa dhegeystayaal caqabadaha yaryar ee laga yaabo inay dhibaato weyn isku bedeli karaanna waa muhiim inaad siiso waqti aad ku dhegaysato waxay sheeganayso waxay qabto waxay tabanayso xaaskaaga waa muhiim kusoo jiidasho dhegeystayaal waaye markay dumarka ay aada u jecel yihiin ay dhahdaan ama ay yidhaahdaan we need to talk dabcan markay ku dhahdo waxaan doonaynaa inaan wada hadalno ani adiga ha diidin ha meeraysanin ha warwareegin ha aadin waqti kale sii waqtigaasi waxaa ku dhahdaa waa inoo casarkii waxaa ku dhahdaa waa inoo caawa waxaa ku dhahdaa waa inoo berri waxaa ku dhahdaa xilliga xilligaasi kadibna ayadan way sii diyaarinaysaa kadib waxaa aad arkaysa ayadoo sii diyaarisay su-aaleeda sii diyaarisay hadalkeeda sii diyaarsatay inaad markaas wada kulantaan markii kulanka si ay hadallada iyo wixii naceebka ay kuu qabtana ay markaas aysan u soo bandhigin waa inaad u dhoola cadaysaa una sh- si fiican u salaantaa oo si u dhoweysaa marka hore intay sheekada ayada bilaabinba ayadoo faraxsan oo markaasi diyaar u u tahay ay dareenta inaad diyaar u tahay wadahadalka waxay markaasi dareemaysaa naxariis dumarkana waa lagu tilmaama naxariista laakiin waa ninka ay ka arkaan ninka ay ka arkaan ayaa naxariista tusaan laakiin nin walba iskama siiyaan ogow haddii markaa jeysatan way kaa jeysatay haddii markuugu soo jeysatan way kugu soo jeysatay waa labadaas um, inta badan haddii markaas ina si- ina fiican aad tusto hadal fiican aad tusto soo dhaweyn aad tusto waa muhiim iyo markaas xitaa hadalka ay qabtay inuu ka kala dhumo ayna dareento ay ku- ay tiraahdo alla ilaahay ismaaciil waa nin aada u wanaagsan ismaaciil waa nin qalbi wanaagsan ismaaciil waa nin ixtiraam badan ismaaciil waa nin soo dhaweysho badan bal ka waran siduu ii soo horfaystay bal ka waran siduu ii qaabilay bal ka waran siduu ii dhegeysanayo bal ka waran siduu diyaar u yahay hadalkayga waa nin ii xiisa qabo Ahay, waxay is oranaysaa ha isburburin is oranaysaa buuqii qaylada joog ayadaa is canaananaysaa kadib waxay leedahay wax ayaan kuu sheegin rabay laakiin mm, sheeguu dhaya kadib halkaasuu sheekada kaftanka ka bilaabanaysa waa muhiim markan waa marka lagu leeyahay cabashooyinka ay xaaskaada kuu soo jeediso way du- waayo dumarku waxay iska jecel yihiin ruux tixgeliya oo dhegeysta marka ay hadlayaan taasu adigana ay ku dhaxalsiin doonta ogow halkan waa muhiim waa la daba dhigay wax dantaada ayaa ka shaqaynaysaa ogow wax danteeda ma ahan danta qoyskeeda ma ahan wartan dantaada waxaa leeyahay xaaska danteeda inta badan ma garatee dantaada garo dantaada garo markii lagu leeyahay reerkaada ha burburinin caruurtaada ha kala geynin guriga quruxda badan meesha kasoo dabcan kusoo hoyanayso iyo meesha ka- dabcan ka hirinayso dabcan waa inaad markaasi ogaataa laakiin kawar haddaa raadkii hore aad ku laabato reerkii aawe waan kala tegnay gabadhii aawe waan kala baxnay adigu aawe kii waan isfahan weynay waan kala baxnay nin xun baan faraha la galay dabcan waa mid muhiim aan u ahayn labada qof dal- dabcan adigana ku dhaxalsiin doonto iyo weliba in xaaskaada ay ku ixtiraam doonto oo ay ku dhegeysan doonto markay wax sheeganayso waa muhiimada koowaad ee dhegeystayaal hadalka waa inagu dheereeye dhegeystayaashan goorrow qadadka telefoonada siin doonaaye noqo xaliye dhegeystaan inaad xaliso wax waliba noqo waa inaad xalisaa wax waliba ilaan gabadhu adiga maad samaysan ilaan gabadhu adiga maad uumin ilaan gabadhu waa qof markaas ayadana iska markaasi tabaryar oo sidoo kale laga yaaba mararka qaar inay iska maskax yar tahay inay sidoo kale iska tabar yar tahay inay sidoo kale awood ay qabin dhegeyste oo markaas xitaa mararka qaar ay iska aqli yar tahay gabadha laakiin xaliye haddaa noqoto ka waran maxaa kuu deedaya adeer xaliye adeer xaliya in lagu- ay kugu wacdo oo markay wax qalad ay dhacaan intay kuu dhoola cadeyso ara- ara- ay kugu yeertay adeer xaliyow hee maanta qalad ayaa dhacay wa- wax inoo xali lamaanaha isqaba inay isqabtaan waa wax iska caadi ah oo nolosha ka mid ah balse xeeladdu waxay tahay hadbo sida aad adiga oo lo- dabcan aad u xaliso markii ay wax markaasi dhacayaan inta badan waxaa dhacdaa haddii ay dhacdo in markaas isqa- isqabto ninka inuu arinta eegay uu u eego keliya keebaa saxan keebaa qaldan balse dumarku waxaasoo je- je- dabcan ay jecel yihiin ninka garta sida ay wax u dareemayaan xushmeeyaan aragtidooda hadibi haddii aad- haddaba haddii aad aragto aragtidaada muhiimaddu waa inaad markaas qadaraysaa xishmaysaa inaad markaas wixii qaldan wixii saxan inaad markaas kala saarto kadibna aad xaliso wixii markaas xunna daaqada ka turto wixii wanaagsanna guriga lagu reebo inaad la xaliyo wanaaga lisfaro wanaaga la- listuso oo wixii markaas qaladna laga gudbo oo dib markaas loogu noqonin waa muhiimad laakiin haddii qalad yar uu dhaco aad ku dhacdo aad disho fiijiso car- ay cararto daba ka daba laga daba cararo la- ay cararto dabcan waa dhibaato iyo mugdi kale reerka mar kale u imaanaya u imaanayo adigana dulqaad ma lihid adigana xaliyo ma noqon kartid reerna laguguma aamini karo haddii aad reerkaada markaas aan xalin karin haddii reerkaada buuq qayli buuq aad ka- dabcan ka reebi karin oo aad sidoo kale wadada dariiqada saxda aad qaadsiin karin maxaad markaasi ku noqonaysaa xaliyo dhegeyste sidaa awgeed waxaa suurtagal ahi in xaasku inaysan markaasi la dhicin dhegeyste raaligelin ama dhegeyste inaad aada u caddayso iyadoo inay markaas qaladan tahay adiguna aada saxan tahay balse soo jeedin dhegeystayaal waa waa dabcan inta badan waxay dhacdaa ninka inuu asaga isku arko inuu saxan yahay gabadhana markaasi inay qaldan tahay raaligelinna uusan bixin karin waa cad- dabcan cadeymaha inta badan markaas ay dhacaan war mararka qaar waa dareemaysaa oo dadka inta badan arrimaha qoyska ku taqasus waxay ku leeyihiin war ayadoo qaldan baa leeyahay ayadoo qaladka samaysay ee haddana waxaa leedahay raali noqo way yaabaysaa see raali ku noqo dabcan inta badan ayagoo og inay qalad sameeyeen ayagoo og inay dembeela yihiin ayagoo og inay wax walbo qaladka dhibaatada waxa ka dhacay guriga og yihiin ayaa haddana waxay iska sii doorbidayaan in markaasi la raaligeliyo waa iska dumar waa noocaas waa waxaa laga hadlaya dadkaas ee aad markaas lagu leeyahay ayaa mar dabcan qofkaas ayaa la- dabcan doonaysaa inaad ku booqdo ka qayliso war maxaad oga qaylinaysaa oga booqaysaa islaan la cafiyey ama gabar la cafiyey dhegeystayaal oo salaadii xitaa laga cafi oo laga cafiyey dabcan maxaa markaas kaga buuqaysa gabar ama dumar daga- laga cif- dabcan laga cafiyey salaadii oo markaasi ku dhacayso caadadii oo ilaahay subxaana wa tacaala cafiyeyba oo markaas salaad lagu lahayn ay adigana markaas ku ku daba dhegan tahay ku qaylinaysa oo maanta daba ordaysa maxaa tahay adiga You're nothing raaligelin iska bixi oo raali noqo dhee qalad bay samaysay raali noqo markay raali qa- raaliga ay qaadatana markii waxay rala joogana waxaa dhahdaa waxa inooma fiicno waxa inooma wanaagsano inaga daa walaali reerkan wada qabsanno dumarka waa kuwa markaasi inta badan kuwa la hadlo kuwa si hoos wax ugu sheego aad ayay u qadariyaan runtii xitaa way dhe- garanayaan dhegeystayaasha markaas si adag aad ula hadasho iyo markaas si jilacsan ula hadasho warkeebaa roon warkeebaa fiican adigii dhegeysanayo markaad isjibiso iyo markaad is- raa- si raaligelin ah si wacan si hufan dabcan wax laisku keeni karo isku dhiban ma aha ama laisku dhigi kara dhegeystayaal Sa- dabcan waa arrinta markaas raaligelintu ay ku wacan tahay qoysku dhegeystayaal raaligelintu waxay xalisaa reerku raaligelintu waxay keentaa galgaceel raaligelintu waxay jeesha waxay keentaa jeceyl waxay keentaa is- dabcan ismarxabeyn iyo sidoo kale isku soo dhawaansho raaligelintu waxay keentaa guri markaas inuu kala burburi raaligelintu waxay keentaa isku faraxsaansho raaligelintu waxay deen- waxay keentaa in labada qof ay mar waliba isku xiisaan oo mar waliba ay isku baahan yihiin dhegeystayaal ila raaligelintu waa shayga ugu muhiimsan ugu qaalisan labada qof ay israailigeliyaan kuweeba waa kuwa xaasaska ah waa kuwa isqabo dhegeystayaal sida inta badan laga soo xigtay dadka markaasi aadka ugu xildheer aadka u fahamsan arrimaha qoyska dareensanna sida ay wax markaas u dareemayso misna ay wax u naxariisan tahay aad u qofka u naxariisan karayso oo muujiso dulqaad iyo weliba cafis haddii ay qalad ay ku- ay ku dhacdo gabadha qalad hadday ku dhacdo waa inaad cafis iyo dulqaad muujiso laakiin sida diinta qabto far sida toosan far sida to- ee qaladka markaas iskaga ilaalin karta far laakiin buuq qayli iyo arrimo kale waxaa markaas noqonaysa qof aan reerkiisa xallin karin bal ka waran nin gabadhiisa xallin waaye goormuu dad kale u xallinayaa bal ka waran goormoo caruurtiisa wax u sheegi karaa haddii gabadhii ah, markaasi wada joogeen oo ugu qalbi dabacsaneed ugu naxariis badneed uga xaaska haddaad fahmayin dhegeystayaal war ayadoo kuu xanaaqsan war ayadoo kuu buuqsan ay haddana wax cuntada kusoo agdhigaysa leedahay war cuntada haddaad cu- dadka dabcan haddaad cuntada cunayso cun oga way kuu karisay haddana xoog bay kugu siinaysaa oo intaas waxay ka cararaysaa inaad baahi ku seexato markaasay ku leedahay dadka farxa dadka gaajada sheeganaya aawo hadday cuntada cunayaan cun ha cunaan dadka markay albaabka ay dabcan ay furayaan si de- si degan ha u furaan oo buuqa qaylada hanaga yaraan ilmaha hanaga jiifaan ogow intaas waxay doonaysaa inaad si nabadka kusoo gasho laakiin haddana way kuga dhaga hadlaysaa dhaga hadal free ah oo aad bay kuga dhaga hadlaysaa laakiin wax dhag jila qulomasi waa la xaliyaa xal waliba waa inaad ninka ragga oo la imaado si ay xaaskiisa gabadhiisa ay ugu wanaagsanato oo ay adigana markaas ay kaaga barato cashirka cashir markay hablaha bartaanna adiga kugu dhaqaysa waraxna aad barayso waa wax adiga kuu roon waa wax adiga kuu fiican waa wax adiga mustaqbalkaada noloshaada wax ku dabcan kuu tari karo ma aha mid ayada dan ay kaga leedahay haddaad u qabatay haddii kaleba laakiin hadday kaa barato ogow waxay leedahay alla ilaahay waa hantiyey qofkii shaqsigii aan u baahnaa oo i fahmi karo ii danqan karo ii dulqaadan karo dhegeyste markaasina waa tan laga doonayo ninkaasi iyo reerkiisa lagama yaabo in dhibaato iyo xaalado kale ay ku imaadaan haddii uu noqdo nin wax fahmayo nin wax garanayo nin fahmi karo hablaha dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa lambarka sida tooska dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaan dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddaba dhegeystayaal tallaabooyinka ugu muhiimsan ee markaasi reerka lo- dabcan waa eh, tallaabooyinka looga qayb qaadan karo maxay tahay oo lagu kordhin karo dhegeystayaal xaaska inuu dabcan uu waa dabcan waa in ay reerka raalli xaaska ma aha waa in reerka uu wax walbo dhibaato waliba xaalad waliba uu ku sugan yahay inay kaga hortegi karaan xaalad noocee ay mar- tallaabo noocee ay qaadi karaan dhegeystayaal si reerka uu u wanaagsanaado si reerka de- wixii la rabay uu u gaaro dhegeystayaal waa tan saaka aan kaga hadlayna barnaamijkee haddaba ninka haddii dabcan iyo dumarka keebaa u daran haddii markaasi sida buuq iyo qayli iyo weliba in hadal wanaagsan lagula hadlo keebaa u roon keebaa u fiican ninkaasi nafsadiisa keebaa garanaya waxa dan u ah iyo waxa dan aan u ahayn keebaa fahansan dhegeystayaal waa waxaa inta badan aan saaka isweydiinayna oo ku saabsan arrimaha qoyska saaxiibayaal balqadadka teleefoonadan siinaya waxaan filaya dhegeystayaasha inay aragtidooda ay markaasi ay igana dhiiban doonaan ee ku aadan bal wacan su-aal maaha waa wax noo furan oo markaas arrimaha qoyska cid waliba u furan tahay oo aragtidiisa fikirkiisa uu kaga dhiiban kara dhegeystayaal waa qodobada markaasi saaka aan ka hadlaynay oo aan diiradda ku saaraynay dhegeystayaal tala dabcan t- talo oo markaasi ay qayb ka qaadan karayso in ay kordhiso jaceylka labada qof ay ku wada nool ee dhegeystayaal oo ay sidoo kale ballaarin karto sidoo kale naxariis iyo kalgacayl iyo muxabad keeni karto dhegeystayaal waa tallaabo ama talo noocee ama talo oo qayb ka qaadan karayso oo aada noo sheegi karto ma jirtaa dhegeystayaal oo kordhin karto ee dabcan nolosha labada qof iyo qoyska dhegeystayaal ay maareyn karayso wax walbo ay dhacaanna qodobadaasi reebi karayto dhegeyste haddaba dulqaadku halkuu gaarsiisan yahay naxariistu halkay gaarsiisan tahay dareenku halkuu gaarsiisan yahay xishmadda iyo qadarinta halkay gaarsiisan tahay dhegeysigu maxaa laga sheegay halkay gaarsiisan tahay xalintanu qoyska halkay gaarsiisan tahay dhegeystayaal adeer xaliyan laguma bixinayaa odayga markay ay gabadha wax dareento buuq ay dareento may kugu yeeri kartaa asaga ayaa xalinaya arrintan asaga xalis uga bartay dhegeyste hey qadadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaas si toosa dhegeysa looga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka hogaanka idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari saaxib aad si toos aad uga dhegeystaan star f m mar weliba haddii aad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeeda waa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad ku sugan tahay mombaaso nawaaxigeeda la dhegeystayaal waa hal eber saddex dhibic shan haddii aad gaarsiin dhadhaab xeryaha qaxootida faafi tanariva aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeeriya habaswinaad aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera barad xawsuufta baniisa raama haddaad ku sugan tahay sagaashan todobadhibcshan idaacaduhu bahwadaagtunaha ee muqdisho waa sagaashan todobadhibic cibir isyeelo balambara meeru madow gaashina dhegeystayaal waa hal ibar laba dhibic waa hal ibar laba dhibic saddex dhegeystayaal lambaradaasi ayaa si toosa dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan dabcan raalli ahaadee si toos inooga dhegeysan karaa marsaabid mooyaale sideetan waa sideetan waa sideetan iyo toddoba dhibic toddobo dhegeystayaal dhankaasi xuduudda etoobiya ayay sidoo kale inala jaan qaadi karaan dhegeysta w w w star f m co k applicationka abka halkaas sidoo kale kaga qayb qaadan karaysa dhegeystayaal saaxiibayaal aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan mar walba aad u dhegeysataan oona ola socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystaha ugu hore barnaamijka saaka noo daafurayaan siinaya markan dhegeysta star f m aan ka xumay qadka telefoonka uu ka baxay soo beegsan leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabaradaasi si toosa dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaan aragtida fikirka ee dhegeystayaal maxay tahay tallaabada ugu weynsan oo qofka uu ku xasilin karo kuna gaarsiin karo barwaaqada nolosha ee qoyska dhegeystayaal qadka telefoonka ku jirta walaal soo dhowo magacaaga halo star f m waa ka xumaay isagana uu ka baxay dhegeystayaal tallaabadhan ayaa noocee ayaa looga baahan yahay oo qayb ka qaadan kartaa in ay kordhiso jeceylka qoyska labada ah waa ninka iyo gabadha ah ninka iyo xaaska dhegeystayaal oo ay wax walba ku hagaagi karaan kuna xasili karaan waxa looga baahanyay maxay tahay talo noocee ah ayaa markaasi bixin karaysaa dhegeystayaal oo aada sayn karaysaa labada qof ay maantana dhegeysanayo talo qayb ka qaadan karaysa oo aada bixin karaysa ma jirtaa in reerka oo labada qof ee wada jooga uu ballaaran karo wanaagsanaan karo heerna ay ku gari karaan waxaa ka mid ah talada ugu wanaagsan oo aada bixin karayso reerka waa barwaaqo i baraaro uu ku gaari karo dhegeysta qadka telefoonka iyo saaxiibka star f m soo dhow wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
yuusuf bakar waan ku salaamaya saaxib saaxiiba waan ku salaamay haye xagarjirarkaygii xuseen ow ka waran xagar jareer xagarjirar maxaa caalamay maxaa nicno eh haye
alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxoogaa hirgereergebe waa la sheegsan laakiin aad iyo aad aa loo socon yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa tahay xuseenow waan ku salaamaya mar kale soo dhowow tale noocee ah ayaa bixin karaysa aad do- doonaysaa inaad bixiso ku aadan eh, sida lagu kordhin karo ama sidoo kale jaceylka qoyska looga hadli karo oo tale ah oo qoyska inuu baraaro iyo barwaaqo inuu gaaro
walaalow hadaan u guda galo mhm
waxaa weeye horta dadka meel haduu ku wada nooga talo unba ku wada joogaa Wa- marka iskama wa- joogo meesha waa sax
tala ku bax mhm talana ku imow aada iyo aad
reerkaada markaad ka tegayso salaad kaga bixi oo meeshaas meeshaasaan gaari meel heblaan gaari raba ama caaq waan soo bixi ama waanba soo hoyanba warcad
markaad soo gudoomayso waa telefoon baa idin jira telefoonkaa lagu soo hadli waxaa laleeyahay waa waan imanaya xaafadda Wala- waan soo gelayaa ama ama martida ay la socotaa waa sax
in warka kaa soo horeeyo haye
laakiin haddaa xirxiranta meesha ayada eh, dhib ma ogid dheef kama imaanayso waa sax
daanta sida iyadana u qanacda adigana ay kuugu qanacdaa la sameeyaa mhm
waayo bilcan way iska tabayeer tahay mm
inkastoo soomaalida waxaa la yidhaha been way sheegtaa laakiin ma maaha soomaalida waxay tidhaha bilcan waa carruur raagii haye
ilmaha aytu aabo inta mar iyo eh, waxaa soo qabo la dhigin bay ka mid tahay waa sax
markan in loo debiyo oo loo nasteexeeyo oo maaragtay hadba meeshii adiga kusoo wajibxado inaad aad u dhexayso ama danba u kac ama muraad u kac ama talo kale oo ha lagu yeerto meesha adiga markaa ku waajahdo inaad u sheegto kilaaho maanta meeshaasaan ukici hadii ciddii wataa iyo reerka wataa haye ama baadiyo degnow ama beer joog mhm
way ku qaalici kartaa sax
la waa iska baxday waxaa imaatay gaar oo sideed saac toddoba saac habeenima imaatay Mhm.
salaada saac ilaa laba saac mhm dareen baa meesha kasoo gelay maanta inta ku maqnayd baa imaan haddana waa sax
haddii meeshaasaan u kaco oo yaa kaa aqrisan markaad dhexaysa uma ad sheegin mhm
waxaa ku leedahay haw markaad dhexaysee hore mhm maad ii sheegta waay mhm
cidda soo adi marid aminkan aa ka socoto mhm
ilmahaadi baa sidan ahoo ilmihii oo waxba u samaynin baa maqoso loo yiri oo maaragtay halqabsi laga dhiganaya sax maanta oo la jeg- eh, dhugta ku hayaysaa haa haye inta adiga ku danda- ku dandaansanaysaa haa marka talooyinka marka ee ugu wanaagsan oo qoyska ay ku wada noolaan karaan maxaa ka mid ah een, xuseenow
waxaa ka mid a walaal horta samar baa ka mid ah waa sax kan koowaad aha reerka lagu wajooka waa samar aad iyo aad kan ku xigta waa midda kalada oo qofka bini aadan waaye waana wada joogtiin Mhm.
adiga iyo baa ishuran inaad meesha u baxayso inaad sheegto oo tira meeshaasaan aaday markaad soo gelhayso oo dee saacadaasaan kugu soo qaybanahay waan soo gadoomay haddana inaad tira mhm aaminka iyo maaragtay wada socodka baxa keenayo waa samar iyo ereyga hadda aan kuu sheegayo aad iyo aad waanan ku salaamay walaal xuseenow aad baad umadsanta saaxiib waan kaa qaaday xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya isagana aragtiisa fikirkiisa uu eh, soo uga dhiibta barnaamijka shukran ayaan leeyahay saaxiibada kuwa ina dhegeysanaya qadka telefoonka xigaha ayaan mar kale siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasa si toos ah oo dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaa dhegeystayaal haddaba lambarka sideedka siddeetanka ka bilaabanayo weli ciladiisa ayaa taagan dhegeysta waan ka raaligelinaya saaxiibada waa lambarka airtel laakiin kawan safaricom waad ka qayb qaadan kartaan oo aragtida markaas ay ka dhiban kartaa dhegeystayaal maxay tahay talada ugu haboon talada ugu fiican oo qoyska maanta la siin karo dhegeystayaal ilaa wax badan baan kasoo sheekeene star f m soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdilaahi Bad- baadiyo madaara khaasatan libixiya cabdulaahi baadiyo libixiya ka waran alxamdulilah buraaqi bashras ilaahi baa noo nimceey waa sax
adaa od subax wanaag fuula mid ugu horreysa haye shukran inteeda kale niyo waa arrintii iide Ah, maasha allah si fiican si fiican dhegeysanay maanta taladii iide ee wax wanaagsan waa laakiin maxaa lay tala ku haay wax kugu filan haay tala hay hee wax kugu filan haay tala hay wax kugu filan hay haye maxaa ula jeedaa maxaa uga jeedaa marka maanta tala dadka iide loo soo jeedinayo Ah, madaxooda allaa keena maanta madaxeeda lama haay haye wixii maanta qoys aan u baahnay waa iska cadyihiin waa loo wala jeedaa laakiin lama haay waa sax
nin walba wixii isagoo og aas lugta ku wala dhufunaya
Mhm.
maantana dhallinyarta maanta haddaan joogtaan u darno aabbaha oo aayaaje haye
marka dadkeeda ugu daran marka maanta maxaa haddaan nin asaga aan tarbiyaha tarbiyaha maxaad ku tarbiyayna mataqaanaa waa ma male
waa male Aha,
marka arrintaasay waa niyo duqaa maanta ragga dhallinyarta oo raggaa rabi arrinta waa arrinta waxay ku socday sabarkaa laga tagay dulqaadkaa laga tagay ragga dulqaadkii sabarkaa ay loobeen mm.
wixii ugu badan waa badana maxaa keenay bahal xun oo dhallinyarta maxay barteen maandoorisaa badanaa u badanaa eedahaynaa haddina waa sax
kii ila aad loo hayo maanta ku batay oo Mhm.
maanta dadka maskaxda qoyskiisa hanuun dimo arrinteeda ugu badan Mhm.
oo iska qaban lahaaytaas loo ku jira shukran cabdulaahi baadiyow u mahadsan yahay dhankaasi duleedka mandheera iga soo wacaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa weli dhegeysanaysaa warkii ayaad maqli doontaan goor dhow tobankii barqanimo hadduu eebaha idmo fadma laki dhegeysta laakiin bal dhegeystayaasha kale ee qadka telefoonka ayaan siinaya star f m soo dhowow way maqlaysaa walaale waa ku maqlayaa soo dhowow codkaad ugu hooseeya saaxib waan ka gudbaya saaxiibkaasi waktigan hayo iyo dhegeystahaasi codka isma keenaya fadlan waxaan siinayaa dhegeyste xayi ah oo doonaya inuu ka qayb qaato warajisa fikirkiisa sidoo kale uu ka dhigto codkiisana sareeyo Een, waa tahay maxay tahay talooyinka ugu wanaagsan ee reerka maanta looga fadhiyo laga doonayo in cid waliba ay ku dhaqdo cid waliba ay ku xaliso cid waliba ay kaga hortagto si dhibaato iyo reerka buuq ay uga imaanin dhegeysta maxay tahay talooyinka la bixinayo ilaan kuwa badan aan kuusoo sheegay oo ka mid ah qofka inuu dareemo xaaskiisa qofka inuu dareemo ama ninka gabadha inay dareento ninkeeda sidoo kale nin- ninka inuu noqdo qofka labada qof is xishmeeyaan waxaa sidoo kale kale ka mid ah labada qof inay isdhegeystaan iyo sidoo kale laba qof inay isxaliyaan haddii markaas isqabsigu markaas reerka usoo wada laakiin adi maxaa ku daraysanaysa oo talaaca waad leedahay dabcan reerka waxaas waxaasa looga fadhiyaa looga baahan yahay dhegeysta star f m soo dhawow waa ku salaamaya barqa wanaagsan star f m soo dhawow waalaykum salaam walaalan ku salaamaya
waa daawud firojo dahre soo dhow daawadow
waa fiican haye barnaamij mala socotay
haa haye bal haye waktiga wuuna hayaa laba daqiiqaa soo hartay kadib aragtidaada fikirkaada
iyo horta maxaa la yidhi Eh,
musaabta walaal xeerada odaa waa xeero walaal ooda haye
marka dadkan dhalinyarada mm
egeer yaryarihiina cidda waxba kama qabanayeen haye
gabadha way iska masuulsanaan telefoon ilaah iska daawan aad iyo aad
wiilka maanta wuu iska jooga meelaha lalama hadlayo nina nina dadkii dhala oo baatan ma
aad iyo aad
marka say u mashquulsan yihiin ee maarata iyagu isku mashquulsan baa reer loo- loo yeeli haye
marka meesha buuq maa dhow ka imaano mhm
marka walaal waan kusolaaiisa maxaan kulka katamaya ana carruurta markay maarata ay joogaan inay maarata safaxan u waaniyaan aad baad mahadsantahay shukran dhegeystayaasha ee qadka telefoonka dhegeysan u dambeeya waan isku soo laaban doonaa warka kadib ee hadduu eebaha idmo dhegeystayaal weli codka gobolka waqooyi bari star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiib ya- waxaa dhegeystaa saaka diirada ku saaran dhegeystaa talada ugu haboon ugu qurux badan ugu fiican ee labada qof la siin karo maxay noqon karaysaa dhegeystayaal haddii la doonayo reerka inuu baraaro reerka inuu markaasi guulo fara badan u gaaro dhegeystayaal waxaa wadada saxda ah lagu hogaamin karo oo talada saxda la siin karo maxay noqon kartaa dhegeyste waxyaala fara badan waan soo dhegeysanay aragtiyo fara badan oo soo maqla dhegeystayaasha ay dhibanayeen iyo sidoo kale faallo dheer oo aan markaas anagana aan kuu diyaarinay kuuna dhege- dabcan aada dhageysatay nafsadaada arrimahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saaraynaa bal dhegeystayaasha qaayaha qadarinta sharafta inaga mudan ayaa mar kale siinaya aragtiyada mar kale waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddaba maxay tahay talada ugu wanaagsan talada ugu qiimaha badan oo labada qof ay noloshooda ku maareyn karaan kuna wadi karaan ilaa reer heer ugu wanaagsan ay ka gaari karaan dhegeysan ay noqon karto oo aad nala wadaagi karayso maxay noqon kartaa qadka telefoonka iyo saaxiibada ee dhegeystayaasha ayaa mar kale siinaya aragtiyada star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adeer in badan oo ku salaamaya baryahan maanas arag maanas maqal
aan kaa qaaday si wanaagsanna waan kuu salaamee shukran hadda sheeko fiican baad aada usoo saarto marmarka sheekada fiican lasoo saaro laazim aniga ma gashan kari ma oligay kasoo jeediy waa sax waa shay aada muhiim u ah horta middan aad wado aada iyo aad
haddaan ka gudbo aha
soomaali haddaan nahay horta waxaa weeye waxaan diin ahayn oo na anfaca ma laha waa sax hooyada iyo aabbaha mhm marka markay seexanayaan diina ku seexdaan markay soo toosaan diina kusoo toosaan hadduu socdo diina ku socdo hadduu istaaga diina ku istaago hadduu fariisto diina ku fariisto musqusha hadduu aadi diina ku fariisto haggaasi arrintiisa tii uu yidhi ilaahay lagu iyo gacmaan kuu noqon markaad ani isu kaydi waa sax wax walba waxay kuu noqonayaan gacantaasi mhm mar hadduu ilaahay gacmaha iyo kuu noqonayo lugihii mhm maxaa kuu qabsoomi waan Mm.
sharuuc lasoo hagaajiyey soomaali uma noqonayso dhaqan sax
si gaaban aniga waxaan kuu tusayaa dadkan hooye iyo aabba meel joogaan waa inay diinta soo dhisaan diinta hadday soo dhismaan ayagana waa dhismay aada iyo ha raadiyaan si ilaahay gacmaha iyo lugaha uu ugu noqdo aad mhm
haddaad yeeli wayso mhm
ogow calaaxalka aniga dhibaatadana sidan bay u badan xaaraan bay ka tahay waxba kuma dhismayaan waa sax si kala daadan aada iyo waa aad si kala Mm.
daadan waan ku salaamay adeer shukran adeer aad baad mahadsan tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wuxuu leeyahay cid walba waa inay diinteeda haysataa taasi ee talada keliya uu bixiyey ee ustaad dhegeystahaasi een waa adeer daawuud aad buu mahadsan yahay bal xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa saaxiibada iyagana star f m waa ku salaamaya barqa wanaagsan soo dhowow wacalaykum salaam saaxib magacaaga
waa daawud firojo walaal balambala soo dhowow
walaal waa kuyahay aha
laga hadlaayo amalen kuska soo ku dhisman lahaa waa sax laakiin talada ugu mu- wanaagsan ugu fiican oo aad bixin karaysa maxay tahay oo aad ku- u sheegi karto kuwa ku ku dhegeysanayo kuwa wax ay ka qaldan yihiin kuwa buuqa maanta ka dhex taagan yahay maxaa taloo la siin karaa reerka wuu ku baraari karaa uu barwaaqo iyo nolol wanaagsan ay ku gaari karaan kuna xasili karaa reerka
midda u horeysa qoyska horta walaal waa inuu ishaar maqlamaadka waa sax
inteeda kale maarta laba qof ee wada duwan waa inay diinta ilaahay ku dhaqmaan oo alla ka cabsadaan alla kacabsiga iyo wadahadal aad iyo aad dhegeys ismaqal
haa mhm
marka bacdi laba qof marka ilaahayna ka cabsadaan maarta iyakana ishadal maqlaan oo isku mid maarta ay isku kalsoonaadaan mhm
iyo maarta reer wada dhaqan karaan oo wax soo saari karaan aad iyo aad
marka laba qof laba qof oo is aaminsanayn oo wada kalsoonaadeeda yihiin mhm
marka waa iskuma soo dhacayaan mhm
labada qofna maxaa la yidhi isku noo noqon karaan oo maxaa la yidhi nin nin ma ficnaan mhm
marka reerka maxaa loo baahan marka inuu isku tunfo oo maarta ilaahay laga cabso mhm
la galaal raba mhm
marka intaasaan leeyahay waana ku salaamay shukran daawud wuu mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambe qadka telefoonkaa siinaya dhegeystaha eh, asagana fursadiisa si uu uga qayb qaato waa arkaya dhegeystayaal fara badan ayaa qadka telefoonada soo beegsanaya inkastoo laakiin lambarka airtelka dhegeystaal uun- oo weli cilad ay naga haysato waan ku salaamaya walaal soo dhowow magacaaga iisheeg waan ku salaamaya abo waan kaa qaaday waa xadab jirid oo soo noqdee aada iyo aad
wallaahi oo nin maanta meelka taagan mhm
jirinkanna waaba kala maqneen laakiin sida hadda barnaamijka aad u baadiinayso wax u baadiyey maan helin haye
taa waan kaaga mahadcelinaya shukran
kan kale mm
wax walbaba horta waa iimaanka waa sax
iimaanka haddaad leedahay islaamnimada waad ku jirtaa mm cidda adiga aad iska leedahay waxa lagu wado waxaa weeye samar aada iyo aad
haddaadan samrinsad kuma yaalo mhm
haddaase samarto Mm.
anadaada iyo ilmahaada waad og ma fahan aada iyo aad
marka waxaa weeye bini aadankana ijaniisa wuxuu u batay maalulayac haye
meel la fafariisan oo qaad la iska cunaya oo ilmo aan waxba laga ogeyn oo islaantii hadday habeenkii nuqnuq kugu tiraan naaka ciddiina aad baa la waa leeyahay sax
hadday ciddi meel ay ka aadamo ee waayninay shalay adaa ka soo wada oo cidda nayso aabihii dhal adaa lagugu aaminay warcad
dee ninkii reerka ilmihiisa kugu aaminay maxaad u malin mm
waxaa la dhahay nin madax dabeed doone aada iyo aad damac badana haye kii bixiya mhm deeq badana haye
damac marka horeu ku qabto madax dabeed baad doonatay oo sax
madaxii dabeedna lagu sii mhm
haddii lagu sii haddana inaad sida iyadeeda oga soo baxdaa fiican waa sax
haddaad ka soo bixi waysana khalaas waxba kuma yaalo wax ku yaalla ma laha haye nin walba aay baa dhashay aabbaa dhale mm
waxaa la qabana waa un joor waa sax ilmaha ku dhalayso Mm.
cidda ku barbaranayso mm waxaa waaye ulufta laga tolaa meel haddaad reer leen horta waxasi male aada iyo aad
meel lagu fadhiisan baan lahayn meelaad kuoyan baad lahayn oo lowlowan baad meel iska taagnan aada iyo aad
marka walaala waxaan leeyahay horta sabarka xaggiisa ha la xigo mhm iimaanka islaamnimada ha lagu dadaalo mhm
ilmaha iyo aradaada inaad u hagar baxdo meeshaad u kici inaad u sheegto markaad cidda soo geli inaad u sheegto oo tale waan soo socdaa baan baxo meel hebel baan gaari ciddaasaytow baa liiga yaraha taas horta wax walba amuurta ay ku hagaagi
shukran
waan ku salaam walaal aad baa umahadsantahay saaxiibkay ayuu ahaa dhegeystahaasi waa xuseen faliir dhagaasi xagar jire dhegeysta idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhageysanaysaan saaxiib el nabadgelyo maalinta berito ayaan kulmi doona idinka ebe sidaas iyo nabadgelyo insha allah waan filayaa inaad si wacan qurux badan aad u dhegeysanaysa star f m codka gobolka waqooyi bari meeshaad joogto waxaan ku leeyahay halkaad joogto ku sugan tahay waan kugu salaamaya dhegeystayaal salaan ayaa hawada kuu soo marinaya laakiin marnaha iska bedelay mawjada gooro waxaa maqli doontaa macalinka raadiyaha ee cabdishukri dhegeystayaal oo qamiis weliba aad maqashaan dhegeysataan